soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maami bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaaqul wanaagsan jimca wanaagsan dhegeystayaal maanta waa doornimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha sagaalaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan warkii duhuriro dalsan oo faahfaahsan haasan u diyaar garooba dhegeystayaal
wararka ka imaanaya degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag ayaa sheegaya in dad gaaraya siddeed iyo toban qof ay ku dhinteen dagaal laba beelood oo ku dhex maray halkaasi halka soddon qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay halkaasi naga soo gaaraya sidoo kale wafdi isugu jira wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada somalilan ayaa tagay degmadaasi waxaana socdaalkaasi ku weheliyey waxgaradka deegaankaasi iyo mas-uuliyiin kale kuwaasi oo xabad joojin ugu baaqay labada beelood ee halkaasi ku dagaalamayay muddada toddobaadka ah gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada somalilan siciid mira faarax giire oo hogaaminayay ergada halkaasi xabad joojinta kaga dhawaaqday ayaa waxa ay sheegeen ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dagaalkaasi sida u dhaqsiyaha badan la joojiyo waxa uu sheegay gudoomiyuhu in loo baahan yahay sidoo kale in maleeshiyaadka dagaalamay ee halkaasi ku dagaalamaya ay xabad joojinta qaataan islamarkaasna wax kasta ay dhinacyadu isaga yimaadaan oo ay ka heshiiyaan si kastaba ha ahaatee marar badan ayaa waxaa sidan oo kale deegaanka ceel afweyn ee gobolka sanaaga kaga dhacay dagaal culus oo dhex maray maleeshiya beeladyo halkaasi wadaadega iyadoona ay iska dileen dad fara badan
ra-iisul wasaarayaashii hore ee soomaaliya ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda dalka ra-isul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaaki ra-isul wasaarihii hore ee dalka marna soo noqday madaxweynaha maamulka puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxay ka hadleen dagaalkii dowladda kula jirtay al-shabaab cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa ku baaqin dowladda federaalka soomaaliya lagu taageero dagaalka ka dhanka al-shabaab xilli dhowaan uu bilaabanay gujiga labaad ee hogakaasi waxa uu sidoo kale intaa ku daray in muhiim tahay in shacabka iyaguna ay dhankooda ku garab istaagaan dowladda dhinaca kale ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya marna soo noqday madaxweynaha maamulka puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa isna sheegay in dowladda ay ku garab taagan yihiin dagaalkay waqdo
xasiloonidii dalka mar kasta khatar galanay ee dalka hore ma socon karo mana runtii yani ma noqon karno dal maanta ka madax banaan ciidamada shisheeye ee ilaalinaya haddii inaan arrintan lasoo afjarin waxaan rabaa inaan ogaadayo runtii ciidanka qaranka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ee u kacay arrimahan dagaalka waa ku boorinaya waana ku dhiiragelinaya runtii inay meesha kasii wadaan dowladuna runtii inay mar kastaa garab istaagto wax allaa wixii imkaaniyada ee ciidankaas maanta uu u baahan yahay ummadda soomaaliyeed markale waxaan rabaa inaan ka codsado in la garab istaago dowladda in gacan la siiyo talo la siiyo wax kastoo lagu garab istaagi kara in lagu guuleysto dagaalkan waxay muhiim u tahay annaga iyo generationka caruurta aan dhalnay caruurta sii dhalaan marka waxaan rabaa ayadana inaan talo aan u jeedaya dowladda ah runtii dagaalka waxaa muhiima in dadku ay ogaadaan in dagaalkan uusan ahayn dagaal hadda sanad iyo lix bilood ee lagu soo afjeeri karo oo loo baahan yahay in dadka ciidanka ahi la siiyo waqti ay si xadbad tabartooda intay tahay inay guuraan soomaalida waxay tidhahdaa dee guri meeshii orod lagu galaa orod baa looga soo baxaa marka waxaa laraa sida dagaalna haddii qoladii hadba ay saacadda ku socotaa laga adkaadaa marka waxaa laraa dowladda runtii inay ciidankan een, siiso wakti ay ku socdaan wixii hadba tabartooda tahay iyo imkaaniyaadka ay haystaan iyo lojistikada ay haystaan waxa markaas kaamili kara in la siiyo een, dadkana dowladdu runtii ay dadka talagalka ah een, ee ummadda ku jira in la tuso in dagaalkan reer iyo qof kastoo talagalah aan looga maarmin een, weliba hadda gobolada ay dagaal ka socdaan dadkeeda iyo talagalka inta u ah inaan looga maarmin dhinaca kale ra-iisul wasaarihii hore dalka cabdiweli gaas ayaa isna ka hadlay dagaalkaas wuxuuna sheegay in dowladda ay ku garab taagan yihiin dagaalka alxamdulillahi kula jirta wasalaam.
al-shabaab
alhamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lah sal allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum raxmatullah baradayda ku biiriyo ee, madaxdii hore ee hadashay ee ku saabsan ee, halganka iyo dagaalka iyo jihaadka lagula jiro ee, nimanka khawaarijta ah ee- ee banaystay dhiigga soomaaliyeed ee, waxaan rabaa inaan halkan ka cadeyno inaanu ta- garab taagannahay oo taageersannahay ee, dadaalka ay wada dowladda federaalka ah ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee, alla- ee- ee ka dhanka ah ee, nimankaasi dhowr iyo tobanka sano ee, banaystay dhiigga ee, ne- dadka soomaaliyeed ee, maanta cadowga keliya ugu xo- yani- yani cadowyadu waa badan yihiin laakiin cadowga ugu xoog badan ee maanta soomaaliya leedahay waa cadowga al-shabaab weeye Een, marka in layska taageero oo layska kaashado oo collective responsibility qof walbaaba meesha uu kaleeyahay mas-uuliyaddiisa uu ka qaato la dagaalanka nimankaas dalkana la ka xoreyno si dalkayaga uu nabadgelyo iyo amni iyo kala dambeyn iyo horumar dowladnimo uu gaaro Ee, dagaalka maanta lagula jiro khawaarijta een, haddii uu guuleystana soomaali o dhan baa wada guuleysatay haddii oo ay la- dagaalkaasi lagu guuldareysana soomaali o dhan baa guuldaraysatay cid gaari ma ma guuldaraysan qof gaari ma ma guuldaraysanayo qof gaarina guul ma gaarayo Ee, waxa weeye waa waajibna wada saaran dhammaantayo Ee, waxaan si gaara ugu tirtirsiinaya culammada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay dagaalkaasi ay qaybta ugu ugu fiican ay ka qaataan oo ay liirgareeyaan dadka iyagu ee, una sheegaan ee, kana hadlaan oo si jiddi ah ho- alba in badan oo kamida way ka hadlayeen wayna ka hor yimaadeen in maanta si guud
madaxweynaha maamulka somalilan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ku wajahan deegaano ka tirsan gobolka sool madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka Eh, بسم الله الرحمن الرحيم magaalada hargeysa ee caasimada maamulkaasi ayaa maanta oo jimco ah waxa ay ku wajahan yihiin deegaano ka tirsan gobolka sool madaxweyne biixi ayaa waxaa safarkiisa lagu sheegay inuu yahay mid uu warbixino kaga dhageysan doono askarta iyo saraakiisha ciidanka somalilan ee kasoo badbaaday dagaalkii cuslaa ee jimcihii toddobaadkii hore ka dhacay xerada gooja cadde ee sool wararka laga helayo ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka somalilan uu saldhig waa saldhigan doono deegaanada ooga ah halka deegaan ee ay gobolka sool kaga sugan yihiin ciidamada somalilan oo laga soo saaray dhammaan saldhigyadii iyo difaacyadii gobolkaasi dhanka kale s s c khatumo ayaa lagu soo waramayaa inay adkeeyeen difaacyadooda islamarkaana ah- waa islamar ahaantaana ay heegan geliyeen ciidankooda waxaana jirta baqdin ah inuu dagaal kale ka qarxo qeybo kamid ah gobolka sool ciidanka maamulka somalilan ayaa jimcihii toddobaadkii hore dagaal xoogan laga saaray xerada gooja cadde oo in muddo ah ku sugnaayeen halkaasi halkaasi oo la tilmaamay in ciidanka somalilan ay madaafiic uga soo garaaci jireen magaalada laascaanood
ciidamada maamulka puntland ayaa waxa ay howlgallo miina baaris ay ka bilaabeen magaalada laascaanood iyo deegaanada hoostaga ciidamada do- maamulka puntland ayaa magaalada laascaanood maanta iyo deegaanada ku xiran ka bilaaba howlgal miina baaris ah kadib ah, markii darab ugu yimid ah, hogaanka maamulka icc khaatuma waaxda miina baarista u qaabilsan booliska maamulka puntland ayaa howlgalkaas ka sameeyey laascaanood kaas oo lagu burburiyey haraadiga hub ah, ay waa haraaga hub ciidamada maamulka somalilan ay ku garaacayeen bilihii lasoo dhaafay magaalada laascanood bayaan kasoo baxay booliska puntland ayaa lagu sheegay in sisi khaatuma ay ka dalbatay fulinta howlgalkan si uusan waxyeelo u gaarsiin haraaga hubka aan qarxin ee weli gudaha magaalada ku dhex firiirsan ay ciidamada somalilan muddooyinkii dambe ay ku garaacayeen magaalada laascanood howlgal lagu burburiyey haraadigii iyo sidoo kale hubkii ay somalilan ku garaacayeen gobolada waa gobolka sool ayay ciidamada maamulka puntland waaxda miina baarista ka sameeyeen magaalada laascanood iyo deegaanada ku xiran ayaa lagu yiri warka kasoo baxay tariska puntland sidoo kale puntland ayaa waxay sheegtay in saraakiisha ciidanka booliska oo ilaalinaya nidaamka dowladnimada iyo sidoo kale badqabka bulshada ayaa fulinaya amarkaas islamarkaana waxa uu amarka kasoo baxay tariska ciidanka booliska puntland gaar ahaan taliyahooda saraakiil guuto muumin cabdi shire waxaana uu sheegay in shaqadan ay u qabanayaan kadib markii dalab uu ugu yimid dhanka maamulka sisi kaasuma si kastaba ahaatee magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxaa muddooyinkii dambe kusoo dhacay hubab ay xoogan oo ay kusoo ridayeen ciidamada maamulka somalilan kuwaas oo dagaalo xoogan looga saaray xerada gooja cadde oo bilahii lasoo dhaafay ku sugnaayeen kadib markii ay saf dagaal xoogan ay ku qaadeen ciidamada sisi kaasuma
dowlada koonfur waa dowlada koonfur galbeed oo ayaa degmada howlaween ka daahfurtay shirka dib u heshiisiinta iyo nabadeynta magaalada wariyaheena ibraahim mayo ayaa ka waramaya
si loo fuliyo siyaasadda madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ee dib u heshiisiinta iyo nabadeynta magaalooyinka loona gaaro daadejinta adeega dowladda ee isdoorashada bulshada deegaanka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo uu weheliyo guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose la taliyo sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka degmada walloweyn ayaa maanta daafuray shirka dib u heshiisiyiinta odayaasha beelaha dega degmada walloweyn ee gobolkan shabeellada hoose kulankan waxaa goobjoog ka ahaa dhammaan odayaasha dhaqanka degmada walloweyn maamulka magaalada iyo wafdiga wasiirada ugu horreyn waxaa kulankan ka hadlay guddoomiyaha maamulka degmada walloweyn cabdixakiin cabdulaahi sheekh maxamed
aan ka dhageysano ajendaha markaas shirkaana u qabatay Een, adinkuna wixii dee markaas idinkaga aadan aad soo gudbisaan insha allah qof walbo waxaa laga doonaya si oo dee odaytinimo ku jirto inuu hadlo shirkaanna waxaa waaye sidiisaba wada hadal waaye Een, qof walbana wuxuu ku hadlaa la qoraa marka insha allah soo dhowaada guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim bare ayaa dhankiisa adkeeyey muhiimadda ay leedahay wadajirka iyo isu tanaasulka si loo gaaro in magaaladan ay yeelato golo deegaan ah si bulshadu ay isu doortaan dadka deggan degmada wallaweyn la isugu keeno la wada hadlo la wada munaaqashoodo looga hadlo waxyaabaha taagan xaaladaha taagan sidii wax looga qaba lahaa iyo sidii dib u heshiisiin rasmiga deegaanka loogu qaba lahaa shirkeenna waxyaabaha kale aad oo qalbigeena ka guuxayo awood qaybsi iyo maxaa la lahaa dhinacyo kale laga fikirayo haddeertaan saacaddan la joog uma joogno annaga waxaa u joogno muhiimaddeena ugu weyn waxay tahay waa dib u heshiisiin iyo shacabkaani siday ku wada noolaan lahaayeen waxaan rabnaa inaan tilaabo tilaabo aan u qaadno oo qof walba oo deegaankaa deganna uu shirkaani ka soo qayb galo tiro iyo nambar iyo wixii looga soo qayb gali lahaayna dan iyo heelaha dartan kama lihine waxaan rabnaa horta ugu horrayso in wadahadalkeenna uu noqdo mid mar- midho dhala la guulaysto laguna guulaysto in dib u heshiisiin rasmi aan ka qabanno degmadaani si nabadan loo wada noolaado marka la heshiiyo kadibaa waxaa la gaari karaa arrimaha kale aan ka hadleyno oo awood qaybsigii golihii deegaanka iyo samayntiisa waxaasoo dhan markaas kadib aa loo gudbi karaa laakiin hadda waxay tahay waa wada hadal shir ah oo hadduu ilaahay idmo isbuuc ayaa halkaana joogi doonaa gooni gooni ayaan ula kulmi doonaa qabiilada kala duwan ee degmadan degan iyo odayaasha dhaqanka ee qaybahooda kala duwan qaybaha isboortiga dhallinyarada een, maxaa la aqoon-yahaniinta haweenka qayb walboo ka mid a deegaanka dadka degan bulshada qaybahooda kala duwana waa la kulmi doonaa hadduu ilaahay idmo ugu dambeyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ambasador cabdulaahi xaaji xasan ayaa odayaasha dhaqanka degmada wallaweyn u sheegay in loo baahan yahay in wax walba ay ku dhammeeyaan isu tanaasul si magaaladooda ay u hesho adeegyada aasaasiga ah ee bulshada may weydiiyohine wal isankamadaysan tiinoo iska rahaasanoo wanlaweyn dhaqan ah ma jiraan adduunyadu oo kamadaysan tiin jiraan wal gaargaarku bi wal guud ee oo un lan walba siin kumada difaaco ma jiro ka kaasuu meel uun weydii hoyna wala guud oo difaaca oo kulligaana niimadun oo masreer walna weyn oo dhan difaacayaan ma ihin may lafaday abaal iyoonay lanreebada awlaad kulligaana waa yeelin walba hohoy wal dareera reed kale ahe dareera haddii khilaafna in ku tabaana iyo haddii maslaxa in ku taba fadna isin siin jarta taasay ma in baahan taha aan iska nagado aan baahanta lan walbo meelolay ka dhigo in ku tabaana may dhaanta heetana zulaad iyo warse warwaran lisar un ujeedka una koyni maslaxadaas guud waaye waana ballan may qaadanay in una qof walba la kulagna qabiil walba jafo walba la kulagna ilaahay idin shay meeliyeeda mahanin ku bahayay xal xal ka saabsan mada hor helis guud mar lamaad mahanin bahayay war una kamadaysagnaa muqadas aho kullugaan una difaacaan hanin bahaas mahanin bahayay haddiiba nagata geeka xalka anka fayla maamul suubsanoy kaasana deeqay hoob nagata aboosta waay laakiin mada hore heliisa ku hore kow naftiya dhibaato badan la maray awood qaybsi iyoonay i rafaad iyo la maro doona dagaalkana beelaasulku kooyi doon wal owye laakiin walaad umay ka horey dad niid fayle isku meel loo injeedo suubsado karo laakiin haddii lishal jeeda maamul suubsamaaw goolkan anka dambooye maamul inta la helo waay laakiin may ka horeeya alqaladun dhukugudubu alqaladun hore dhukugudubu la hela dad odayaal ahoo midaysanoo aaminsan inay maamul oo nadiif ahoo daacad ahoo oo la dooraday isan dhatin hasku biidan inay onaylka badbaada faday haddii aaminsantiin soo
guud ahaan waxaan halkan kusoo afmeerayaa warkii duhur aad ka dhegaysanayseen radio dalsan cidda warkayga uu seego waxay dib uga daalacan karaan bejka internetka aan ku leenahay ee dalsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel